hadalka maanta aanu jeedinayno qaybtan anigu aan ka hadlayaa waa dhowr qodob waxa weeyaan marka ugu horeysa lix iyo tobankii qodob ee aanu soo jeedinay jawaabteedii waanu sugaynaa waxa weeyaan ummadda iyo qarankan iyo dadkan waa dhibaato haysa dhibaatadaasna waxaanu leenahay ha laga jawaabo ilaa maanta waxaad iyo meel layska taagay ma jirto qodobka ugu horeeyaan leeyahay halkii buu yaallaa weydiintii iyo su-aashii aanu idin weydiinay dawladdaanu u jeedinaynaa qodobka labaad weriyaal xidhan baa jira saxaafadda waxaanu leenahay hala madax baneeyo xor bay u yihiin sharcigeenna aqoraaya saxaafadda waddanku waa waxa keliya ee aynu runta ku garanaynaa melihi khaldaad ma laha way dhici kartaa qaladkoodana sida sharcigu yahay ha loo toosiyo laakiinse in maalin walba la iska xidhaa iyadoon khalad lagu hayn waa warba ha sheegin taas haddama waxay noqotaa sida idaacaddan radiogeenan u ogaanka radiyadii bahalkii berigii hore ee aynu ninkii ku sheegaynay waxaanu leenahay saxaafadduna madax banaanideeda xaq bay u leedahay ummadduna inay ka jawaabto oo la hadasho oo tidhaaho saxaafadan ha laga daayo gardarada iyo xarigga iyo waxa aanay geyn qodobka labaad lisna taabanaya waxa weye shirkadihii biroolka mucaarid baa lagu eedeynayaa had iyo gooraade wax allaaliya wixii la garan waayo waxay iyagu kharibaan war mucaarid ismay arag mucaaridku waxay u qoreen hala soo bandhigo maamul xumay ka tegeen maamul xumo ka socota waddankan hawshii la rabay sharcigii ha la dhammaystiro oo baarlamanka ha loo geeyo maalin hore wuxuu lahaa wasiirku uu golaha wasiirada ka yidhi baarlamanku aniga ima khuseeyo maalin dambe xaal ka bixinayaanu aragna iminkana wuxuu leeyahay anigu looyar miyihil waxaa layidhi waxa weeyaan looyar adigu waxaad ku fadhidaa sharcigii baarlamanka markii lagu horgeeya lagu ansixiyey hadday shirka tahay iyo hadday tahay wax kasta oo waddanka ka socda haddaan laga ansixin oo sharciga la horgeyn intii uu qorayo in la horgeeyo dee ma ma soconayso distoorka waxaa ku qoran inuu akhriyaabaa looga baahan yahay distoorkeenu waxa uu leeyahay heshiis kasta oo caalami oo la galaa waa in loo geeyaa weli looma sheegin baanu malaynaya mana akriin waxaa sharcigaa adiga ku keenay meesha ayaa xaqii u siiyey iyagana baarlamankana waxaa leeyahay inay tallaabo cad iyo guddi u saaraan wixii dhacay guddi qaranku leeyahay oo waxaan wax ka qabta ayaa loo baahan yahay hadduu inankanu dubsan yahay ama ciddii sharcigan samaysa sharcigan ilaalin lahayd waa idinka waa qodobka kale waxa weeyaan waxbaa la furayaa war waddadan waddadan yar magaalooyinka la dhinac sameeyey waa shaqadii miyirka waa lacagtii dadka samada kamaad keenin faan noqon mayso iyo waxqabad waa intii loo xil saaray qofku hadduu dhirtaa inuu biyeeyey loo qortay shaqada dee dhirtii geedkiibuu biyeeyey qof waliba shaqadiisa guriga haddii inu xaaro loo garo dee gurigiibu xaaray maaha in maqas lagu furo waxa weeye waxyaabaha la furayaynu aragnay waxaa ka mid ah airboortkii ma shaqaynaya mise ma shaqaynayo sidaa hargeysa weydiinayaaye airboortkii madaxweynaha furee hadduu shaqaynaayo waa airboortkii daanu rabnay hadduu shaqayn waayo waxaa ku jira meesha aynu isweydiino waxyaabaha aan la yaabay anigu markaan qufaxaan berberaha waxaa laga furay iyadana xafiiskii kastamka waa kii ingiriisku ka tegey ee afartanaadkii la dhintay mala maxamed xasaan garanaye ya waye inta nuurad la mariyey baa layidhi maxamed cajab ninkii laogashay waa xafiiska u deganaa oo la furayo ayaa ayaa telefishanka laga soo saaray cusbitaalka sheekh afar iyo lixdankii bu hore isku dhintay ma shaqaynayo ya hadda ilaa hadda ma shaqaynayo wuu xidhan yahay waxba ma hoos yaaliin waxa weye cusbitaalkii sheekh ayaa la fulay dub loo sameeyey ina sii gurco oo markii saddexaad ee dhagax la dhigayaa waxaa weeyaan wax mashruuc lagu tilmaami karo waa airboortka ah iyo dhakhtarka ah iyo haddii s bahalkaas institutkaas hadduu shaqeeyo waa sidiisii qol laguma darin waa bilaajingad waa qabyo maalin walba dhagax waa la dhigaa ilaahay haynoo dhameeyo waxaan leeyahay waxyaabaha waddankan war khaladkan yaalaa ha loo bareeno hala soco ama waxaana inay ku gar helaan oo ummaddu noo gar qaadaan u baahannahay in dadweynuhu waxa maamul xumada meesha taalla waxa shirkadihii u tegeen baarlaman inuu baaro waxa in laga daba tago waxa weeyaan maqasuun lala carari maayo waxa weya xaqiiqadu waxay tahay waa wixii la qabtayna way muuqanayaanoo waa la qabtay wixii aan la qabanna ee aan shaqaynayna yaa dadka lagu lugoyni yaa harumarku isma qariyo waxa dawladay qabataa waddo yar maaha waddadaa gabiiley oo kale iyo taa berbere iyo taa burco iyo waa inay muuqataa inta yare magaalada gudaheeda dee meeyarada iska leh inta magaalada gudaheeda meeyarkaa iska leh waxay u baahan tahay wixii dawladda loogu talagalay biyaha hargeysa ma wax laga qabto biyaha hargeysa waa noloshii dadka ilaa maanta ummadda kala badbar ma helo waxaan leeyahay ha lagu soo dhawaado waxay ummaddu tabanaysaa waxa weya cafa baroor baa lagu kala bixileynayay baroor ayaa maalin walba isku haystaa balow dhaqanku kala saara dadka oo biyahan wax uga qabta oo nadaafadan wax uga qabta waa kuwan xaafadi warhaye waa kuwan gacmadii oo dhan roob yar hadduu dao wasakda wada sidee cashuurta dadka waxaa loo qaadayaa waa waxqabad ee maaha in yaroo meeyar qabtay in la daba cararo ama la yidhahdo kaale meeyarkii magaalada shahaado sharaf baanu siinaynaa madaxweynuhu waa ka shahaado sharafta isagu bixiya ee maaha inamayro shaqaalihiisii inay siiyaan wowgaa inoo kow madaxdii oo shaqaali hoose ay siinayaan waa wax imika inagu soo cusboonaaday malaa mar horena way ka dhacday berberaa imikana waa loogu celiyey waxaan leeyahay madaxweynuhu waa ka qiimeyn lahaa isagu gobolku siduu u shaqeeyo iyo degaanku ee wax ka qaban lahaa hadday harumar gaareenna ha siiyo isagu laakiin annagaa siinay oo misxaa allah waan ka baxay ku raagi maayo saaxiibadii baa hadalka uga baxay waa mahadsantihi